badeecadaha la keeno suuqyada qaarkood ayaa hakad ku jira sababo ku aadan dabaylo ka jira badda oo saamaysa in dekadda boosaaso ay soo gaaraan maraakiibta ganacsiga waa kan mid ka mid ah ganacsatada oo lagu magacaabo muuse cali aadan ayaa ka hadlay waxa sababta u ah arrinkaas waxaa dhimaata in doonyo alwaaxa annaga aan soo kaysano doonyaha alwaaxda dhibaatadooda waxay tahay heer markay gaarto mawjadu ama dabayshu ay gaarto foorahan xooga badooyinka hindiya ka dhacay oo heer gaaro waxaa gaaraysa heer xawliga dabayshu ay ka badato xawliga doonta taasoona keenaysa in doonyuhu socon waayaan marka waxaa dhacda marar inay saddex usbuuc afar usbuuc dabayl xoog le badda ka dhacdo taasoo keenta in dekadaha matalan tan cumaan annaga alaabta dhigano ama tan duway ay u diidaan doonyaha inay baxaan oo ay dhahaan okay ilaa dabayshu degayso saddex usbuuc afar usbuuc ma bixi ka dhaan markii dabayshu ay degto kadib lasoo fasaxo xilligaa marku ay dabayshu ka ay dhacayso waxaa dhacda in alaabtu kala go'do oo alaabtu macnaa qiimahuna kaco cillado badan ay yimaadaan wuxuu sidoo kale sheegay sida badxirinkaasi jira uu u saameeyey ganacsiga boosaaso iyo gobollada u dhow ee ku xiran dekada boosaaso hadda waxaa laga dareemayaa dee alaabihii loo baahnaa oo dhan waa kala go-aanyihin markii alaabuhu xataa kala go-aan waxaa dhacda matalan alaab qayb kamida go-do ama alaabaha qayb kamida qayb kamida go-aan gawaaridan hadda safarada gobolada u baxaa ma waxay u baahan yihiin sarar dhamaystiran marka markay waayaan waxaa dhacaysa iyagana ay joojiyaan inay safraan oo ay dhahaan okay doonya inta ka imanayaan baan sugaynaa marka taasina waxay keentaa haddana gobolada inay saameyn ku yeelato alaabuhu kala go-aan alaabtii qayb taalla boosas aan laga qaadin oo la geyn gobolada oo lala sugayo alaabihii kale maadaama alaabuhu ay yihiin gawaaridu lacag gaara isku bixiyaanoo lasu laysugu qaybiyo raashinkile gaari kuma bixi karo maadaama raashinka nooligooda uu yaryahay marka bagaashkay faa'ido keenaan sidaa daraad waxay keentaa gawaarida in ay iyagana joojiyaan inay safaradooda yareeyaan dabeelaha noocan oo kale ayaa saameyn ku reebay isku socodka maraakiibta iyo doomaha lagu kulumaysto